أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo madaxii hore ee kooxda riddada ayaa sheegay in mujaahidiintu ay la wareegayaan dalka soomaaliya haddii ay baxaan kufaarta afrikaanta dowladda xabashida itoobiya ayaa walaac ka muujisay xiriirka maraykanka uu la yeelanayo dowladda eritereya howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada dhexe maraykanka ayaa duqayn xooggan ka geystay dalka iiraan iyadoona faahfaahin ay ka soo baxayso ganacsatada suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey lacago baad ah oo ay ku soo rogtay kooxda riddada soomaaliya xafilad jimciyadda qur-aanka kariimka ay shahaadooyin ku guddoonsiinaysay in ka badan boqol arday oo baratay qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe wilaayada islaamiga baay ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta
أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran madaxii hore ee kooxda riddada ayaa sheegay in mujaahidiintu ay la wareegayaan dalka soomaaliya haddii ay ka baxaan kufaarta afrikaanta sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan waxaa marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya walaaca ay muujinayaan kooxaha riddada soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey markii dhowaan maraykanku uu si cad u sheegay in dabayaaqada sanadkan uu si dhammaystiran u jarayo saadkii iyo dhaqaalihii uu siin jiray ciidamada kufaarta afrikaanta madaxweynihii hore ee kooxda villa soomaaliya shariif murtad ayaa afka furtay markii xalay uu ka hadlay kulan ka qabsoomay magaalada muqdisho isagoo sheegay in ciidamada kufaarta afrikaantu ay baxayaan soomaaliyana ay ku socoto sidii ka dhacday dalka afghanistan wuxuu rajabeel xooggan ka muujiyey awoodda maleeshiyaadka riddada iyo sidoo kale guud ahaan mustaqbalka dabadhilifyada soomaaliya wuxuu tilmaamay in ififaalaha muuqanaya uu yahay la wareegitaanka mujaahidiinta ee dalka soomaaliya intii uu murtadkan ku guda jiray jeedinta hadalkiisa ayuu soo bandhigay walwalka xooggan ee dul hoganaya guud ahaan murtadiinta soomaaliya isagooo ku cataabay in wadatashi la isugu yimaado inta aan la isku buuran garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho dalalka adduunku ay taageeri jireen waxaa ka mid a afghanistan afghanistan waxaa lagu bixi jira lacagaha ugu badan lacagta soomaaliya lagu bixinayay iyo lacagta afghanistan lagu bixinaya wax isu dhow xataa maaha ciidamada loo dhisay sida loo diyaariyey afghanistan annagaa kasii liidana gobollo fara badan ay gacanta ku haayeen oo madaxweynaha afghanistan gacanta ku haayay inta aysan la wareegin taalibaan gobolladaas dowladda federaalka ee wakhtigeeda dhammaada gacanta kuma hayso guruubka afghanistan iyo shabaab ayaguna waa isku fikir ciidamada midowda africa waxaa loo wadaa inay ka baxaan dalka ciidamada soomaalida ma loo diyaariyey inay la wareegi karaan mas-uuliyadda siyaasiyan dalkii ma u diyaarsan yahay ciidan ahaan ma u diyaarsan yahay dhaqaal ahaan ma u diyaarsan yahay hadday waxaanu sii socdaan maxaa dhici kara ma las weydiiye calaamaadka hadda muuqdana calaamaad fiican ma aha ciidamada emisom ama midowda africa hadday baxaan maxaa tale ma rabna annaga inaan ku waabariisanno ayadoo garoonka diyaaradaha laga wada buuxsamayo lakala cararayo waxaa la rabaa tale inay jirto ka hor hadalka shariif murtad ayaa imaanaya xilli kooxda riddada soomaaliya ay maalintii shalay shir ka dhacay caasimadda ugandha oo ay isugu yimaadeen madaxda dalalka ee yuusom ay ka sheegtay inaysan haysan maleeshiyaad sugi kara ammaankooda haddii ciidamada afrikaantu ay isaga baxaan dalka soomaaliya mahadsanid abu xasaan dowladda xabashida itoobiya ayaa walaac ka muujisay xiriirka maraykanka uu la yeelanayo dowladda eritereya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen camaar cabdulqaadir wargeyska the african riborti oo xaruntiisu tahay faransiiska islamarkaana inta badan wax ka qora arrimaha afrika ayaa laba maalmood ka hor daabacay warbixin sheegaysa in itoobiya ay ka walaacsan tahay dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee maraykanku uu ka wado geeska afrika warbixintu waxa ay sheegtay in adis ababa ay aaminsan tahay in maraykanku uu xiriir la sameeyo dalal ay itoobiya u aragto inay ka soo horjeedaan siyaasaddeeda islamarkaana uu kala dhexeeyo hardan dhinacyo kala duwan leh oo muddo dheer socday sida uu wargeysku qoray masaad buulos oo ah la taliyaha madaxweynaha maraykanka ee arrimaha afrika iyo bariga dhexe ayaa wadahadallo la yeeshay dalal lagu sheegay in ay samaynayaan isbahaysi ay masar hogaaminayso waxayna warbixintu tilmaantay in isbahaysigaasi loo arko mid ka soo horjeeday itoobiya saxiifadda ayaa sidoo kale sheegtay in maamulka saliibiga trump uu wajahayo xaalad adag maadaama gobolkan ay ku loolamayaan laba dhinac oo la sheegay inay iska soo horjeedaan dhinac waxaa lagu sheegay in ay ka kooban yihiin masar soomaaliya iyo eritereya halka dhinaca kalena lagu sheegay in ay yihiin itoobiya iyo labada maamul ee somalilan iyo kan yahuuda wargeysku waxa uu xusay in kala qaybsanaantan ay adkayn karto dadaalada maraykanka ee ku aadan diblomaasiyadda geeska afrika gunaanadkii la taliyaha madaxweynaha maraykanka ee arrimaha afrika iyo bariga dhexe ayaa qoraal uu ku soo qoray bartiisa xa waxa uu ku beeniyey arrintan ah in maraykanku uu qaadanayo tallaabooyin kicin kara xiisad qaraar oo ka qaraxda gobolka geeska afrika wuxuuna sheegay in xukuumadda saliibiga trump ay dhinacyada kala duwan la leedahay xiriir siman balse taasi ayaa loo arkaa boor isku qaris mahadsanid camar howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada kufaarta burundi ay ku leeyihiin magaalada balcad waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadda towfiiq iyo maayafuulka ee magaalada baydhaba dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka konton ee hoostaga degmada qorof xarar ee gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya maraykanka ayaa duqeyn xoogan ka geystay dalka iiraan iyadoona faahfaahin ay ka soo baxayso walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo eegaya maraykanka ayaa si rasmi ah u bilaabay weerar cusub oo dhanka cirka ah oo ka dhan ah iiraan kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku hanjabay inuu jawaab adag ka bixin doono weeraro ay iiraan ku qaaday ciidamada maraykanka ee bariga dhexe taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee centicom ayaa sheegay in howlgalka lagu beegsaday tobannaan bartilmaameed oo ay leeyihiin ilaalada kacaanka iiraan kuwaasoo ay ku jiraan xarumotilis goobaha lagu keydiyo gantaalada iyo saldhigyada diyaaradaha aan duulyaha lahayn sida ay sheegtay centicom ujeeddada weeraradu waxay ahaayeen in la yareeyo khatarta iiraan iyo kooxaha ay taageerto ku hayaan ciidamada maraykanka maraakiibta ganacsiga iyo dalalka khaliijka mas-uuliyiinta maraykanka ayaa sheegay in duqeymuhu ay ahaayeen kuwii ugu ballaarnaa ee maraykanku ku qaado iiraan toddobaadyadii u dambeeyey iyadoo la tilmaamay inay ka baaxad weyn yihiin weeraradii hore dhanka kale warbaahinta dowladda iiraan ayaa xaqiijisay in duqeymo ay ka dhaceen gobollo dhowr ah oo ay ka mid yihiin khusistaan hormusgaan bushar iyo faris wararku waxay sidoo kale sheegayaan in qaraxyo laga maqlay magaalooyin iyo jasiirado ku yaala koonfurta dalkaasi halkaa oo ay ka dhasheen burbur hantiyadeed iyo korontogo meelo badan ah mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in caruur laga soo badbaadiyey burbur guryo ay duqeymuhu saameeyeen weerarkan cusub ayaa yimid kadib markii iiraan ay sheegtay inay gantaalo balastiig ah ku weerartay saldhigyo ay ciidamada maraykanku ku leeyihiin urdun madaxweynaha maraykanka saliibiga trump ayaa sheegay in maraykanka uu bixin doono jawaab adag inkastoo uu xusay in albaabka wadaxaajuudyadu uu weli furan yahay haddii xaaladdu isbeddesho soo noqoshada duqeymahan ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo in xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo iiraan ay isu beddesho dagaal ballaaran oo saameyn ku yeesha guud ahaan bariga dhexe mahadsanid abuusheyba ganacsatada suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey lacago baad ah oo ay kusoo rogtay kooxda ridada soomaaliya sida warbixinta warkan uu inoogu faahfaahinayo walaalkeen cabdulqani maxamed kumanaan kun oo ka mid ah goobaha ganacsiga suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa albaabada la isugu laabay kadib markii ay kooxda ridada soomaaliya soo rogtay lacago baad ah shalay ayaa gudaha suuqa lagu arkayay askar iyo saraakiil la wareegaya qufullo waaweyn iyagoo xiraya goobaha ganacsiga ee milkiilayaashoodu diideen inay bixiyaan lacagta baada ah ganacsatada ayaa sheegaya in si awood sheegasho ah lagu xiray goobahooda ganacsiga iyagoo cabasho ka muujiyey lacagaha xaddaafka ah ee lagu soo rogay albaabada dukaamada ayaa lagu dhejiyey boorar ay ku qoran yihiin ganacsida iska bixi lacagta cashuurta t c c oo ah baad cusub oo murtadiintu la damacsan yihiin ganacsatada waxgaradka muqdisho ayaa warbaahinta u sheegay in xaalad daran oo dhanka dhaqaalaha ah ay ku jirto caasimadda iyadoona waddooyinka lagu arkayo dad gaajo la jiifa suuqyada qaar waxaa shaqada waayey xamaalatada hoos u dhaca dhaqaale oo ku yimid awgeed arrinkaas oo keenay in kumanaan ruux oo noloshoodu ku tiirsaneed wax ay xoogsadaan ay waayeen wax ay quutaan
oo lacagtaan ku dhaqmayna ay dollar tahay oo dadkii masaakiinta ahaa waxaan ku yidhi kii shilling labada kun shalay toole oo meelaha ka koob shaaha kaga cabeeyay usan labadii kun haysan xataa hadduu haysta aan laga ogolayn ya dadka beerka dhulka ku hayaan haddaad aragtay ma aqaan waddooyinka qaar haddaad marto dadku waddooyinka jijiifan lama arki jirin gaajada ka jirta muxuu ah magaaladan lama arki jirin muqdisho muqdisho gaaja ka jirta dadku waa baahan yihiin beerkay dhulka ku hayaan dhaqaalihii dalkan cid gaara qaada in cagabararkii lagu sii socdo ayay u muuqataa markaad fiiriso waddooyinka markaad fiiriso 1992gii waxaan arki jiray dad qof socdo hortaada socdo iska dhacay oo nafta ka baxayso ya ani waxaan ka baqanaya madaxweynuhu inuu ku celiyo dalka meeshii laga keenay daruufaha dhaqaale ee murugsan ayaa loo sababeynaya lacagaha baadda ah ee kooxda riddadu kusoo rogtay ganacsatada iyo dhulboobka socda oo la degay isku dhiilitirnaanta nolosha dhaqaale ee degmooyinka gobolka banaadir waxaa xusid mudan in kumanaan ka mid ah tujaarta gobolka banaadir ay dhaqaalahooda kala baxeen dalka iyagoo u guuray dalal dhaca bariga afrika mahadsanid cabdulqani xaflad jimciyadda qur-aanka kariimka ay shahaadooyin ku guddoonsiinaysay in ka badan boqol arday oo baratay qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe walaalkeen cismaan axmed duubow ayaa warbixinta warkan inoo sii aanbaqaadaya
waxay ahayd xafladda si heer sarah loo soo agaasimay islamarkaana lagu maamuusayey arday dhammaysatay sidoo kalena xifdisay qur-aanka kariimka xafladdana waxaa soo qabanqaabisay jimciyadda qur-aanka kariimka ee taabaxsan maktabka dacwada guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlka xafladaha ee magaalada jilib ee sumayaha oo lagu dhigay xafladda lagu maamuusayey ardayda xifdisay qur-aanka kariimka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar badan oo ka mid ah culimmada mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mas-uuliyiinta jimciyadda qur-aanka kariimka marti sharaf kale waalidiin iyo ku dhowaad boqol iyo konton arday oo lagu maamuusayey xafladdaasi sidoo kalena la siinayey shahaadooyin ka tarjumayey xifdinta qur-aanka kariimka dadkii ka soo qayb galay xafladda oo aada u faraxsanaa ayaa inta badan kelimaadkooda waxay ahaayeen kuwa lagu dhiirigelinayay barashada qur-aanka kariimka iyo xifdintiisa xafladda oo saacado badan qaadatay qaar ka mid a ardayda ayaa sameeyey bandhig ku saabsanaa culuumtii ay ku soo barteen madaariista marxaban bikum jamiica bimunaasabati qurati cayn litakriimi xufaadi alqur'aani alkariim fii mawsimihi alawal ألف أربعمائة ثمانية وأربعون هجرية سلامي على الشباب من خيرة الأحباب يا نعمة الوهاب حركتنا منصورة بعبيدة أنت الإمام يا أميرنا المقدام هيا بنا للأمام حركتنا منصورة وحي الجيل والعلماء وحي السادة العظماء وحي الجمع والجلساء والأحباب والحكماء وحي الشبل إذ حفظ القرآن مرتلا ختما ألا يا ضيفنا أهلا وسهلا دمتم كرما حفظ القرآن يا أهلا مرحبا بالخير يا سهلا قرة عيني بك احتفلوا وبكم ساروا إلى المحفل وبكم ساروا إلى المحفل وبلغت الغاية القصوى وسموت بها إلى العليا هذه جبا هي الوسطى ورفعت الذكر والمشعر ورفعت الذكر والمشعر abwaan cabdiwaaxid gamaadiid waxa uu ka mid ahaa dadkii kelimaadka ka jeediyey munaasabaddii lagu maamuusayey ardayda xifdisay qur-aanka kariimka ee ay soo qabanqaabisay jimciyadda qur-aanka kariimka ilaahay baa kitaabkiisa qur-aankaa ku yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkara ulul albaab ilaahay wuxuu inoo sheegay inuu kitaabkan innaga inoo soo rogay isagoo barakaysan oo hadalkii alloo wuu barakaysan yihi malag barakaysan baa loo soo dhiibay rasuul barakaysan baa lagu soo rogay geyi barakaysan buu ku soo degay bil barakaysan buu soo degay xataa taabashadiisa taabashadiisa wax lagu helaya inaad kitaabka qur-aankaasaa u qaadda iska daa wax kale bara kaasaa uga shubmaysa sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhankiisa si weyn u bogaadiyey xafladda noocaani ah wuxuuna dadka muslimiinta ku booriyey inay ku dadaalaan barashada qur-aanka kariimka iyo ku dhaqankiisa xafladdan xaflaadka kale la qaban jiray waxay kaga duwan tahay waa xaflad lagu takriiminayo oo lagu sharfayo ardada yaryar ee qur-aanka ilaahay xifdisay waxay xifdiyeen maadaama uu yahay kitaabka rabbi subxaanahu wa tacaala in marka maqaamkooda la weyneeya oo aada loo qurxiyo meesha xafladooda lagu qabanayo sidaan iyo si ka weynba way mudnaayeen barnaamijkan barnaamiju qurati cayn litakriimi alxufaad waa barnaamij aada u qiimo badan mawsimkiisa koowaadna hadda ilaahi subxaana wa tacaala sanadkan kun afar boqol afartan iyo sideedda hijriga ilaahi subxaana wa tacaala inoo suurogeliyo bisha safar waxaan uga mahadcelinaynaa bacda xamdilaahi guud ahaan walaalaha maktabka dacwa ilallaah oo iyagu ka soo shaqeeyey ardadan in imtixaan laga qaado mustawahooda la ogaado macallimiintooda lasoo imtixaano kadibna ardaydii loo dhaadhaco waalidiinta lala kulmo meesha maanta aan joogno na soo gaarsiiyey waan uga mahad celinaynaa ugu dambeyn xafladda ayaa ku soo dhammaatay jawi aad u qurux badan boqol soddon iyo kow arday ayaa la siiyey shahaadooyinka xifdinta qur-aanka kariimka waxayna xafladda ku dhammaatay jawi farxadeed iyadoona waalidiinta iyo ardayda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha bay xafladdu ku sagootiyeen farxad iyo reenreen mahadsanid dhuubow ugu dambayntiina wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta walaalkeen bashiir muxiyidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya saacadihii lasoo dhaafay maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigay askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah kaasoo lagu soo bandhigay deegaanka iyo aqbaraawe ee hoosaga degmada diinsoor toobadkeenahan oo lagu magacaabo shiro sheekh shariif waa taa'ib muddo toban sano ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada ee ku sugan degmada diinsoor kadib xaalado iyo marxalado culus oo dhexda uga jiray in muddo ah wuxuu sheegay shire inuu go'aansaday inuu isaga baxo falka gaalnimo uu ku jiray muddadaasi fog toobadkeenahan ayaa towxiidka lagu qabtay xarunta maamulka islaamiga ah ee magaalada yaaq baraawe kadib waraysi ay la yeelatay idaacadda islaamiga andalus ayuu ka warbixiyey qisadiisii kubeerista riddada wixii uu ku soo arkay iyo qaabka uga soo tagay magacayga waxaa la dhahaa shire sheekh shariif macalin anoo ka tirsanaa ururka boqol konton afaraad murtada sideedaad qeybta lixdanaad waxaan ka tirsanaa toban sano waxaan kaga biiray degmada diinsur
waa gartay waxaa ii sheegtay in muddo toban sano aad ka tirsaneed ciidankan riddada howlaha aad u qaban jirtay maxaa inooga tilmaami kartaa aniga waardiyan ahaa meel oo degmo aan ka tirsanayaan joogay waardiyanka ahaa muddo toban sano ayaad joogtay safkaas gaalnimada ku jirtay bal inooga sheekey intii aad meesha joogtay iyo waxyaabaha dhacdooyinka aad la kulantay warniyow dhacdooyin xun baan la kulmay ilaah baa iga soo nabadbixiyey islaamkaan u soo baxay qulubadeeda ilaah soo hanuuniyey ilaah baa hanuun siiyey alxamdulilah falilah alxamdu maanta walaalaha islaamkaan u imaaday si aan lamafilaan baa lagu soo dhaweeyey far baa laiga dhigay tawxiidkaa laga qabtay maanta waxaan dhahay caawa dad intoo nin islaam dhinta baan ahay miyiga waxaa looga dhaqmaa dadka ayaga ah dhiigga baa laga cirbad looga meeraa dhiig dhiigga baa cirbad ugu meeraya dadka ayaga ah shicibka waxaa waaye shicibka ninka meesha jooga si u ka baxa ma aqaan dhibaatooyinka loo geysto waxaa waaye adiga haddii baa dirdil iyo gubnaad iyo maarata habeenka naagaha maarata laska wadanaayo marka taas eyda aada soo dacwootid oo lele ku imaado ku dhahaan maarata saa baa la yeelay waliyaa waa in dirabta inta ka baxa laleeyahay naagta ma hadli kara dhibaatooyin kala duwan way kala badan weliba kala badan dhaca iyo adiga xoolo adiga aada leedahay oo caawa lagaa watay neef adig ku xirmaa oo ku xiran haddii lagaa wata ka war idi ida ah kuma noolaan kara magaalada ida ah idaareyda kuma noolaan karta magaalada ida hadda waa wareysan kartaa ninka rabta haye idaareyda waa lasabadanaya warunka waa lasabadanaya waa laqalanaya waa lashiilanaya waa isku cunayaan naagta imaanaysa xoolahay maa loo shiishay xoryaanta galale gaashiraa galale waa laharaya naagta haye marka dhibaatadan iyada ah nimanka ayaga ah ilaahay baa iga soo dhex saaray shire waxa uu sheegay inuu la yimid qori iyo booshkiisa oo loo lacageeyey isagoo ugu dambeynna ka hadlay qaabka wanaagsan ee loo soo dhoweeyey baaqtoobadkeen ayuuna u diray askartii uu kaga soo tagay safka gaalnimada si wacan baa lagu soo dhaweeyey saddex casho aan bari saddexda casho aan bari hurday waan hurday waan hurday aad iyo aad waan hurday caafimaad baan helay weli aad ugu soo dhaweeyey sheegtee sharaf ugu soo dhaweeyey gacantiisa kor laa ka dhiga ila intaan noolaa isaa la jira aniga qori aa ka cabso alla waa lii lacagay haa waxaan baaq u jeedinayaa ninka haddii hadal galayo hadda waxaan u baaqayaa baaq u jeedinayaa in ay soo baxaan qurbadoodi alle subxaana wataala kusoo haraan jida nin walbaba qoori aa ka ah ninkii hasta inuu keensanay ninkii beeka imaas inuu keensanay ninkii gaadiid wato inuu keensan karo oo xor u yahay oo saacadan kabilaabatan loo lacageynayo oo wadadiisa loo kumaraa islaamkiisa inuu maarta dhinaca ka raacaa ehelkiisa la jiraayo wax dhibaatana loo geysanayn sidaa miisa dhaweeyey si kadaba soo dhaweyn doono askarigan toobadkeenka lagu soo bandhigay magaalada yaaq baraawe ayaa ku biiraya tir askar toobadkeenayaal ah oo toddobaadyadii lasoo dhaafay siyaada u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay kuwaas oo ka faa'iidaysanayay baaqyadii kor hor loo jeediyey mahadsanid abu ayman guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu